عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه أذاكني باو بيان من بلوحو بابي سي شخصيا ما عدي عدين تيد يدول ترك كتغي بعض الاختيار وحي أدو لدورن يا أما مدنا يا أما الراجح أها وحكم إذا كتغي مخافة أن يقصر إصغو كعب سنية inuu gaabto oo fahmu bacdinnaasi canhu dadka barhkood fahamkiisu inuu kaba gaabto oo fa yaqacuu ay dhacaan fii ashadda minhu shayga mukhtaarka ahaa ama ikhtiyaarkuu kuba sugnaa ama isagu ka raajixa ahaa isaga dee ka tegiisii lagaba tegay wax kaba daran inay ama dee isaga samayntiisii wax kaba weyno oo ka dhib badan ama mafsadaba inay kuba dhacaan isagoo ka baqanaya sheekhu raximah ullahu tacaala laba baab buu isu keen raacin doonaa kollay aada bay isugu dhowaanayaan macnuhuna waxa weeye oo halkan uu sheekhu raximah ullahu tacaala baabka iyo tarjamada uba dhigtay bal shaqsigii oo shay agtiisa isagu kii raajixa ahaa ama faadilkaba ahaa ka taga oo kii mafduulka ama marjuuxa laba yimaada wuxuu la imanayaana waaba isagoo ka cabsanaya hadduu kii faadilka agtiisa ama raajixa laba yimaado in dadka qaarkood aanay sii dee ahayd aanay uba fahmin oo ay qoonsadaan halkaasna wax kale uu kaba yimaado taas isagoo ka baqanaya bal taas buu tarjamada u dhigtay insha allah xadiidka markaan aragnaya waxyaalahan kaba qaadanayno ayaan si yar iidaaxin doonaa xadaثna cbayd الlahi bn muسى عan isrاaيiل عan abi isxaaq عan اlaswad qaal anahu qaal bal israa'iilku israa'iil ibn yunus ibn abi isxaaq weeyo abu isxaaqan uu kaba warinayo abu isxaaq asabiic weeye camr bn cabdilaahi ayaa awowu ah awowgii buu markaa kaba warinayaa aswadkuna waa aswad ibnu yaziid nin mukhadram ahaayoo taabici weyn ahaayoo aadna u qiimo badnaa isaga iyo kolley qoyskooduba cilmi iyo camal wada lahaa taas aswad ibnu yasiid oo dee ragga kalena waan arki doonaa ee kitaabka kuba sugan ee adugu caa-ilada kaba mida iyaduu ibraahiimu naqacigii aynu soo marrayba uu ka mid yahay oo aswad u abti ahaa qaala wuxuu yidhi aswad baa yidhi qaala lii wuxuu igu yidhi ibnu zubayri ina zubayr waa cabdullaahi ibnu zubayr kaanat waxay ahayd caaishatu caaishatu siru mid siraysatay ilayka xaggaaga kaiiran wax badan oo ujeeddadu markaa uu yimaado isagu reer ciraaq baabuu ahaa madiinaya uu yimaado soo siyaarto ayay cilmi badan iyo axaadiis badan uba sheegi jirtay waa dee kollay mansiladii uu lahaa ee cilmi iyo camalba uu kuba lahaa taas bay dee u furfurnaan jirtayoo iyo waxyaalo badan isaga ay kuba khaas yeelaysay ama ay u sheegaysay markaasaa wuxuu layidhi caaisha waxyaalo badan bay kuu siraysanaysay macnaa ay kuu sheegaysa weeye oo axaadiis iyo taas iyo cilmiba ah ee famaa maxay xadasadka kuu warantay fi lkacbati fii shani lkacbati kacbada shaanigeeda kolley waqtigu tan uu leeyahay waa waqtiyadii dee maalan isagu uu balmaka iyo joogay halkaasna amiirka uu kaba ahaa dee ay khilaafkii isagiyo reer bani umayana ay jireen waana waqtigii markii kacbada dee waqtigii hore ama dee afariyo saddexiyo lixdankii iyo markaa ciidamadii uu soo diray yasiid ay yimaadeen ee kacbadana ay dhibaatooyin gaadheen ee uu doonayay markii yasiidna dhintayba inuu isagu kacbadii dib u dhiso taa uu doonayay ayuu su-aashan weydiiyo waa kacbada iyo wax kuba tacalluqsan dadka qaarkoodna waxay kuba talinayaan kacbada sideedii hore uun in la tarmiimiyo uunoo la islaaxiye laakiin waxba aan lagaba bedelin isagu weydiiyu uhi caaisho wax ma ka maqashay ku tacalluqsan kacbada iyo dhiskeediiyo waxyaalaha isaguna waa ogaayo toos waxuu ugaba maqlaye bal dadkaa isaga caaridaya umuurahan kuba inkirsan uu doonayo iyo si ay u maqlaan oy jaanibyo kale ugaba maqlaan oo wuxuu isagu dee aanu xaggiisa kala yimi arrintu inaanay ahayne wuxuu rasuulka ilaahayba doonaya arrinkani inuu ahaa uuba caddeeyo ayuu su-aasha weydiinaya dee isaga xadiidka u weydiiyey qultu waxaan yidhi aswad baa odhanaya riwaayadka qaarkoodna waxaa yimi inuu yidhi dee xadiid aan wax ka iloobo laarka waxna aan ka xafidsanayo waxna aan kaba iloobay baan ka maqlay isagaa yidhi wixii aad ilowday waan ku xusuusinba qultu waxaan idhi qaalat lii caaisha waxay igu tidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi yaa caaishatu caaishaay lowlaa qowmuki xadiidun cahduhum qaala bnu zubayri bikufrin lowlaa qowmuki macnaa haddaanay jirin adiga tolkaa caayishay waa qoraysh buu rasuulka ilaahay u jeeda xadiidun kuwo uu ku cusub yahay inuu yahay oo uu ku dhowya cahdum waqtigoodii iyo zamankoodii intan isagii intani way kaba maqnayd ama waa iloobay kolley xadiidkuna wuu soo noqnoqon doonaa riwaayadan markaas sanado kalena uu ku iman doona iyadoo xataa aswad qeyb kaba mid yahay bikufrin bedelkeeda bijaahiliyat inuu isagu warinaya inoo dambaysee imaka tani waa xusuusin uu xusuusiyey cabdullaahi bni zubayr isna xadiidkan maqlay uu xusuusinayo xadiidun cahdum zabankoodu haddii aanay jirin tolkaa inuu ku dhow yahay oo uu ku cusub yahay maxay bikufrin gaalnimo oo dee rasuulka ilaahay xajatul-wadaac baabay ahayd arrinkani waqtigii reer makas ay si guud u islaameedna sanadii sideedaad bay ahayd baa laba sanadood markaa muddo aan kaba badnayn baaba islaamkoodu dee qeyb badan oo iyaga kaba mida uu ahaa haddaba haddaan waqtigoodu iyo cahdigoodu aanu ku dhoweyn oonu kuba cusbayn gaalnimo la naqadatu waan burin lahaa dumin lahaa alkacbata kacbada waan dumin lahaa fa jacaltu lahaa waxaan u yeeli lahaa baabayni laba albaab baaban yadkhulu nnaasu ama baabun kolley haddii aan dee lafdigaas midhkiin aanu xarakaysayna dhib ma laha ruwaadda bukhaari kolley bukhaari ruwaaddiisa markaan meelahan aan marayneen ikhtilaaf kelima aan sheegayno kuwan uga jeednaana maaha sheekhyadan bukhaari iyo dadka isaga ka sarreeya xagga rasuulka ilaahay xaggiisa kaba xiga ee waa dadkii kitaabka inoo soo wariyey inoo soo naqliyey bukhaari kuwii kasii kuwii ka wariyey kuwii kaba sii wariyey adugu dabaqaadkaas weeye kitaabka dabdiyey sugay waxa weyaan aada u xambaaray ee ina soo gaadhsiiyeyba taasba weeye ruwaado muqadimaadkii kitaabka markan kusoo jirnayna kolley jaan waan ka hadalay oo dee hadalkii muqadimada ama tamhiidkii ayuu kaba mid ahaa ruwaadaas iyo bal waxoogaa iyaga magacowgood kutubta ahaysaana xataa mutuunta dee qaarkood magacyadu ama khaasatan kuwa hawaamishta lahoo kale magacyo soo noqnoqdaaba jira ciddiina fatxulbaari haysatana kolley waabay taasi kuba soo noqnoqota haddii irshaadu saaricidi ay haysatana waabu kaba sii badan yahay oo ayo waa kitaab aada iyo aada uu cinaayooday qustullaani ama qastallaani uu cinaayooday xagga dabdintiisa iyo bal taas iyo riwaayaadka iskhilaafsan ama riwaayaadka bal caddaynteeda markaa magacyadan dee abudar iyo kushmihani iyo kariimo oo haweenay ahayd iyo asiili iyo nasafi iyo waxyaalahaasi waa ruwaadaas barhkoodna ay firabri la kulmeen kuwana kuwii laba sii kulmay ahaa ee kitaabka inoo soo dabdisay haddaba markaa waxaan leeyahay ruwaadaas barhkood halkan baaban iyo baaban iyadoo baabayna ay bedel ka noqonayso kalena uu kuba cadfanaanayo waa wax daahira ayaa barhkood laftigooda uu ahaa waana lafdiga abudar riwaayadiisa waxaanan hore usoo sheegnay kolley dee waanay dadkiina fatxulbaari haysta way u muuqanaysaa xafnu xajar wuxuu ictimaadsadaayo oo dee isagu asal u ahaydee uu isagu ictimaadsaday abudar nin la yidhaaho abudarna bukhaari lamuu kulmin firabrina lama kulmin oo dee kitaabka asaanidiisu ay gelaysay laakiin firabri dadkii la kulmay laakiin ayuu la sii kulmay saddex sheekhna waa leeyaho firabri iyagu ka wada qaatay oo kitaabkana aad buu u dabdiyey laakiin arrinka dhacay waxa hua xaafid matn gaara muu dhigan qolooyinkii maryahan markii ay dabcadu bilaabatay kitaabkii dabciye matnigii iyo sharaxii kalaba saaray isagu sharaxa iyo matnigu way isuguba jireen si aan kitaabku weynaana ayaa kitaabkii waxaa lala madbaceeyey riwaayadii abudar riwaaye aan ahaynbo lama dhowrin riwaayadii abudar ee isagu markaa taasaaka kol waxa dhacaysa lafdiga uu sharaxa kuba dhigtay iyo kii matniga yaallay inay kala dunaadaan imaka sharaxa baabun baa ii taalla matnigana baabun baa ii taalla sababtuna waa arrinkaas ka dhacay qolooyinkii kitaabka madbaceeye inay la madbacayn riwaayadii abudar oo imakaba la madbaceeyo dee butun gaaraba lagu madbaceeyey aanay la madbacayn xaafid sharaxiisii lama madbacayn haddaba bal haddaan waxa weeyaan ka horeeyo taas hadday barhkan idiin taalo fajacaltu laha waxaan u yeeli lahaa baabayni laba albaab baaban baabayni baan ka bedelaynaa albaab yadkhulu naasu dadku ay ka soo galaan waa baaban iyo albaab yakhrujuuna ay ka baxaan oo isaga qaabilsan taasaan u yeeli lahaa haddii baabun aan idhaahnona oo waxa weeyaan abu markaa taasi ay dhacdo waa sidii riwaayada abudarba adugu markaa waxay noqonin waa istinaafuun oo labadii baabun baa la kala caddaynayaayo waa baabun albaab yadkhulu naasu ay yadkhulu naasu minhu markay kacbada gelayaan wa baabun yakhrujuuna ay yakhrujuuna minhu xadiidka wuu soo celcelin doonaa isagoo alfaada intay ka badani ku sugan tahayna ayuu inoo keeni doonaaye macnuhu waxa weeye uun qurayshi markii ay dhisaysay kacbada subkii ilaahayna dee waaba nubuwadu way dhowey oo dhowriyo soddon jir baabuu ahaa waana kii kala qayb galay nafaqadii iyo ay ugu tala galeen ay dee kharaj ugaba dhigayeen laguga dhiso oo yidhaaheen wax nadiif oo xalaala mooye wax kale yaynaan gelinin wax dad laga laakiin mafsada kaba dhalanayso dadka inay qoonsadaan oo inkiraan oo ay u arkaan ama kacbadii iyo taas in iyadii way laba weyneyd oo taataabashadeed iyo wax kabedelkeedii baaba laba weynaa gees kalena in iyagii isagu bal maalan fakri iyo ulamade iyo sharaf siyaado oon iyagii aanay lahayn cidi ay yeelatay iyo taasna malaa diyaar umay ahaynoo tiibaa rasuulka ilaah isagoo dhowraya ayuu kaba tagu iskaba daayay dee waan kollay qisadii siiradan waan ognahay markay kacbada dhisayeen xajarul aswadkii ay iskuba qabsadeen qolo kasta waxay lahda haddii reer hebel dhigo macnaa waxay u noqonaysaa sharaf iyo fakhri idinku aanay lahayn waa tii inay kuba dagaalamaan ay kuba dhowaadeen ilaa rasuulka ilaahay arrintii xalliyey bal haddaba sidaasaan yeeli lahaa baa rasuulka ilaahay yidhi xadiidka waa kaa inoo soo noqon doonaa sheekhuna in tarjamada uu dhigtay waxa weeye oo u dhigtay bal kacbadii oo lagu celiyey calaa asaasi ibraahim maslaxa ayaa kuba sugnayd waa maslaxo laakiin dadkii oo bal maalan quraysh oo weli aan hagaag dee walow islaamkoodii waqtigii jaahiliyadu ay dhowdahay hadda markaa rasuulka ilaahay weeye way wada rumaysnaayeen waxaaba laakiin waa rasuulka ilaahay oo dhowraya iyaga waxaa la arkaa dhib weyn oo saasoo kaba imaan layd ba inaanay jirin markaa dee waa dad wada rumeeyo laba sanadood ba islaam ahaa intoodii badnayd wixii bal muslimatulfatxiga in iyagoo qulubtoodu ay inkirto ay qoonsato tanoo halkaa ay waxyaalo kaba yimaadaanna mafsada yahay haddaba mafsadada kaba dhalan lahayd maslaxadan isagoo dhowraya ayuu shaygii uu doonayey ee uu dooranayay ee weliba wanaagsanaa ayuu isagaba daayey waa isagoo mafsadada inay taasi mafsadadaasi kaba timaado kaba baqanaya marka waxaa xadiidka iyada inooguba sugan oo kale kolley hadal waa dee umuuro aada u muhiim ay culimmadu kaba qaateen haddaan midhoodhun kaba soo qaato haddii masaalix waxyaalo dee maslaxooyin ahaa mid kastaaba waa maslaxa iscaaridaan oo ujeeddadu laba maslaxaaba meel ku kulantay mar lama wada iman karno ama waxa iska hor yimoo iscaaridaya maslaxo iyo mafsado in aynu maslaxadiina la nimaadno mafsadadna ka dheeraanaana way adag tahay oo suurtagal maaha say u kala mudan yihiin ayaa loogu kala horraysiinayaa oo rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh kacbadii oo la dumiyo si nebi ibraahim iyo qawaaciddiisii laguba celiyo dee maslaxay ahayd laakiin maxaa ka hor yimi mafsado kaba weynoo ah inuu fidna ay meeshii kaba timaado taasaa kaba hor yimi uu iska daayay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh bal taas buu faraa kaba qaaday waana taa ay culimmadu kaba qaataan munkarkii oo kale la nahiyeeyey haddii uu nahyigan munkarku uu keenayo munkar kaba weyn kaba dhalanayo oo ruuxii waxbaa laga nahiyayaa isagii ama dee cinaadkiisa haba noqotee munkar kasi weyn buu kuba dhacaya munkarkaa lagama nahiyaya waa la iskaba daynaya faraha lagaba qaadaya oo kale bal markaa waa taas waa taa ilaahay baa inaga nahiyay dee kuwa waxa ay caabudayaan gaaladu in la caayo waayo waxaaba kaba imanaysa inay iyaguna ilaah caayaan marka waxani waa munkar sabigani waxa weeyaan dee iyagu waxaan cibaadadoodii waa munkar sabigina waxa dee dadkii baaba laga dheeraynayaayo waaba shay wanaagsan oo maslaxa laakiin haddii mafsadada weyn oo ah inay ilaahay caayaan muqaabilkada kaba dhalanaysa waa la iskaba daynaya bal taasba wey koley bal markaa arrinku waxa weeyaanuun oo laga faaidaysanaya wixii maslaxada in lagaba tago iyadoo laga baqanaya mafsado ka weyn in laguba dhaco imaamkiina dadkii raciyadiisii ahaa dee wixii islaaxooda kuba sugnaa ayuu ku maamulayaa ee markaa xataa ha lagaba bundaado waxaas kol haddaanay ahayn wax shareicadii ka mida oo lagaba tegayo hoo imaam nawowi baa wuxuu raximahu llahu tacaala yidhaahaa waxaana kuba sugan ruuxii waliyul amriga ahaa inuu ku fikiro oo uuna ihtimaamo masaalixdii raciyadiisa wixii lagaba baqanaya dhibi inuu ka yimaadana ama dhibi ka yimaadana kaba dheeraado bal maalan taas haddii aanay ahayn dee umuurtii sharcigayd oo xuduud la oogayo iyo sake la qaadayo iyo kuwaasi waa umuuro dee umuurihii dee sharcigee muhimkaa taa lama daynayo iyadoo bal waxyaale lagaba baqanayo laakiin waa waxyaalihii kale bal taasba weeyo xadiidka horta waa taa aimadno koley xadiidku ahamiyada uu leeyahay waxyaalo kala duwan baabay dee kaba qaataano ama ay ku tadbiiqiyaan sheekhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala waanuu soo celceliyaayo waxaaba ah masaa-ishan dee bal culimmada aragtidooda iyo ijtihaadaadkooda ay ku kala duwan yihiin iskhilaafkoodna uu yahay waxaan ma mustaxabbaa mise ma aha ma mustaxabbaa mise ma ahaba bal maalan haddaan masaa-ishii salaada soo qaadno oo kale bisinka lala jahraya ama israarkii qunuudkii salaadaaba laba qunuudayay oo kale iyo umuurahaas oo xaaladu ay tahay waa mustaxab iyo waa mustaxab ma aha uun arrinku uu yahay aan haddii laga tagaiyo haddii lalaba yimaadana midna aan dee guud ahaan wifaaqooda salaadii wax ku noqonayn kuba fasahaadayn taasoo kale iyo ayaa wuxuu soo celceliyaaba inuu imaamku uu eego wixii bal maslaxadu ay ku sugnayd oo isagoo hadduu wax dooranayo waa tan uu bukhaariba kaba cabiree waanu soo qaataa tarjamadan hadduu isagu wax dooranayo agtiisaabay mudan inuu bisinkii siraysto laakiin dadkan uu tukinayo agtooda taasi waxay dee ama waxaa laga yaabaa biicadoodii madhabkoodii umuurahaasi ay qabatimeen maaho waxaa ka dhalanaya hadal inuu ka yimaado inkaar inuu ka yimaado halala jahro waa siduu ka cabirayo waa lala jahrayaa oo kale bal maalan markaa waxa weeyaan shaygii faadilka ahaa ama mukhtaarka ahaa haddii bal waxa weeyaan dee arrintu waa bayna araajix almarjuux iyo shay dee afdal iyo faadil unbaabay uga dhaxaynaysaa hadday kaba dhalanayso wax mafsado oo dee isagoo lala yimaado kaba weyn ay ka dhalanayso waa la iska daynaya dadkii kale si loo dhowro taasoo loo ilaaliyo waana umuuro isagu soo celceliyo qisayaru ibnu badaal sharaxa uu kuga soo naqliyo waa masalo nikaax laakiin xadiidkan ay u daliishadeen waa arrin dhacday baan leeyahay kolley oo andalusiyo jaanibkaas ibnu badaal baa sharaxiisa soo naqliyo inan agoon ahayd oo bal maalan xoolana lahayd baa waqti baa dee awaqaad ka mida kolley waa bilaada maqribka markaas baa wasi bay lahayd dee uu aabbaheedku laba sii dardaarmo arrinkeedii iyo maalkeedii iyo wixii gacanta ugu hayay na ilmaadeeriyeedna waa jiray oo adigu malaa dee yaridiina ay isba yaqaaneen bal isaga dhaqankiisii baana markaa wasigii aan u jeclaysanoo dee nin iska yar dhallinyaro ayaabu ahaa laakiin kolley malaa mayl kaba dhexeeya labadoodiio kiibaa doonay inuu guursado doono wasigiibaa diiday kii dee isaga arinkeeda hayeybaa diiday qaadigiibaa deeta markii dambe soo farageliyo loo gudbiyey culimmadii ama fuqahadiibuu u yeedhay masaladii baa la eegaya ninkani waa iyadna way doonaysaa isna waa doonaya laakiin bal maalan malaha xaggan usluubkii ama dhaqankiisi habdhaqankiisi waxaas baanay la jeclaysan fuqahadii baa guud ahaan qowlkoodii uu noqday malaa intoodii badnayd inaan loo guurin noqday imaam abu muxamed alasiil la yidhaha ibnu bataal baa sharxiisa kusoo naqliya uu bukhaari kuba sharxay halkan markuu qabanayo saaxiibu tawdiixiisna waa ibnu mulaqinna halkan sharaxa waa kuba soo naqliyaaye imaamkaas baa deeta wuxuu isagu yidhi may ee ha loo guuriyo xadiidkuu soo qaatay xadiidkan buu soo qaatay aan hayno maxay taas tahay waa dadka maylo kaba dhexeeyey dee waana qaraabaa bay ahaayeen haddii imika tani waa maslaxa inaan loo guurin markaasoo waa maslaxada ay arkeen laakiin maxaa ka iman karta arinkan iyadna way doonaysaa mafsada inay kaba timaado xumaan iyo waxyaalo mafsadada ka weyn ay dhacdo ayaaba kabaimasa xadiidku soo qaato dee siibaabay deeta markii dambe qaadigii iyo fuqahadii kalena ay yeeleen waa loo guuriyey muhimku waxaa leeyahay xadiidku umuuraha cibaadaadkan kaba soo naqlinaya sheikhuislaam ibnu taymiye iyo kaba badan bay culimmadu u xujaysteen qawaacid guudna way kaba qaateen oy kaba mid tahay uun ama dee haddii masaalixdii ay iscaaridaysoon la wada jamcin karin tii ugu ahamsanayd baa la qaadan maslaxa iyo mafsada meesha hadday ku kulantoon oo aan mafsadadii labadoodii aan la kulmin karahayn iyadna waa taasoo kale dee mafsadadiibaa ka horeynaysa maslaxadan la imaatinkeeda koley umuuro kale oo dee culimmadu ay meelahan soo qaadaanna way jiraane bal muhimku waa nooc idaaxo darsi inoo tahayoo bal ruuxu shaygana anigu waaba kanoon maqlay ama waxa weyaan aan xadiidkii u haysta ama anigu dee raajixa uun inuu waxa weeyaan intuu kuba dhago dhici karto wax dee ay kaba dhalan karto mafsad iyo waxyaalaha inuu la yimaado maha kol haddii arrinku bayna faadil oo mafduul yahay ee ha la eego maxaa maslaxadu ay kuba sugan tahay mafsadada waxaan kaba dhalanaysa hadday tahay marka wixii mafduulka ahaa waa lala imanayaa iyadoo mafsadadan kaba imanaysa kii faadilka ahaa iyadii lagaba baxsanayo ama layskaba ilaalinayo o la daafacayo baab kaloo ku dhowna waa ka dhigto wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala baabu man khasa bilcilmi qowman duuna qowmin wuxuu u baabaysan yahay man khasa ruuxii khaas hadda waxaan jumlan ka tegay fafacalahu ibnu zubayr ibnu zubayr baa sii yeelayoo dee waa taas kollay qisadiisu waa macruufoo uu dhisay kacbadii asaaskiina intii waa ku kordhiyey dadkii cuduusha ee reer maka asaas ay arkeen oo kii nebi ibraahima oo dee dhagxaantiiya aswadiya baaba dadkii iyaguna arkay kaba mid ahaaye ayuu kacbadii ku soo bineeyey labadii kadin buu u yeelay duulkeediina intii hore waa ka dheereeyey si adugu bal maalan caaisho uu kaba maqlay rasuulka ilaahayna tilmaamay yolo markaa wuxuu leeyahy nafaqana waan u hayaa dee wixii aan laga cabsanaya markaa hore mafsadina may jirine laakiin maca alasaf markii isaga berigii dambe inta la dilay xajaaj uu da yime laba dilay ayuu xajaaj cabdimalik ibnu marwan arintii gaadhsiiyey bal wuxuu u sheegay inay reer maka dadkii cuduusha ahaa ay arkeen asaas kacbadii lagu soo dhiso asaaskaa hore ah oo intan halkii dee imika ay kuba binaysnayda adigu cabdimalik wuxuu isagu goostay in sidii hore laguba celiyo dherarkii uun mooye intii kale albaabkii waa la xidhay kii kale saraa loo qaaday hoosiisii baa la buuxiyey waa la soo celiyey intii xijriyo halkii halkii horea laguma soo wada celiyey ee bal markaa taasaa dhacday isaguna malaha wuu ka shakiysnaa xadiidkanba waayo saxiixa muslim bay kuba sugantahay isagoo nin kaleo quraysha laba socday maalin inuu cabdillahi ibnu zubayr way dawaafayeen cabdillahi ibnu zubayr soo qaaduu leeyahay ee intuu waanuu mootan yahaybe been buu ka sheegay caaisho umalmuminiin oo saasuu yidhi oo ninkii baa yidhi anaaba ka maqlay markaasuu yidhi haddii aan hore u maqloon taa ogahay waan iska dayn lahaa wixii uu sameeyey waan dayn lahaa markii dambena iyadoo dee khulaafadii ka dambeysay barhkood dooneen in dariiqii laguba celiyo imaam maalikiyo way ka hor joogsadeenoo waxay kaba baqdeen arrintu inay noqoto uun wax siyaasad iyo ku xidhan oo kolba kii tagaa ama markaa mid tagay mid kale yimaada uu isagu yidhaa haddana dib baan u diminaya dib baan u dhisayaayo markaa saasaa dhibtan kale kaba iman lahayd iyo inay malcabo iyo ay u noqoto muluugtii ayay markaa aimadii ay kuba fatwoodeen sida imaam maaliki iyo haruun rashiid uu kaba joojiyey sibaa lagu daayo dee sibay ilaa imakada ay kuba sugan tahay si aan arrin dee ruux necbaysigii iyo ama ruuxan kale iyo bal adigu ismuujin iyo basamaadkaagu ha ka muuqdeenuun aanay u noqon kolba wax kolna la dumiyo kolle dee waxa weeya la dhiso un aanay kacbada u noqono sideedii loo daayo taasay ee bal markaa imika waa dhisidii dambe markaa dee tarmiimaad way jireen kala duwan ee laakiin waa habkii dambe uu xajaaj markaa waqtiga dambe uba dhisay iyadoo cabdimalik ibnu marwaan markaa ahaa amiira almu'miniin baabu man khasa bilcilmi qowman duuna qowmin wuxuu u baabaysan yahay bal ciddii ku khaas yeeshay cilmiga taa hore wax la samaynayaabay ahayd tani waaba qowl waa cilmi la sheegayo waa xadiid la sheegaya ama masaa-il laba sheegayo laku khaas yeelay qowm duuna qowmin ay siba qowm qowm kala duunkood oo macnaa cilmigiibaa ciddii dee fahmaysay ee waxaan sidiisii uba fahmaysay baaba loo sheegay dadkii laga baqanayay inaanay sidii uu ahaa aanay u fahmin oo hadhow markaa wax kale ay kaba dhashaanna waa laga daayay qadarkii aanay fahmahayn bal ciddii taa yeeshay waxay taa loo yeelayaa waa karaahiyata anlaa yafhamu iyagoo laga la nacayo laga baqanayo inaanay wixii loo sheegayayba si uu ahaa aanay uba fahmin taas buu yidhi waa tarjamo kale ee bal axaadiida inteeda hore yar eegaynaa ma aharka culimmadu waxay yidhaaheen waan eegi doonaa marka dambena axaadiis baa inoo socon doonto u baabka ku keenayo wa qaala caliyun cali ayaa wuxuu yidhi waa amiiru lmu'miniin cali bnu abi aalibe xadiثuu warama annaasa dadka bimaa yacrifuuna waxay garanayaan ugu warama atuxibuuna ma waxaad jeceshihiin an yukadaba in la beeniyo allahu ilaahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa in la beeniyo miyaad jeceshihiin xadaanaa cubaydullaahi waxaa noo waramay cubaydullaahi bnu muuse waa ninkii sanadka horeba inoogu sugnaa can macruuf bni kharabuudin can abi tufayri can caliyin bidaalika waa aharkan imakaan hayno ayaa taas wey bal tarjamada intaanan waxa weeyaan iyo dee xadii ama uu dib ugu laamin xaggan aharka uu soo dhigtay marka hore kollay nusqooyinka ama ruwaadda bukhaarina tan san iskumay dee dariiq keliya may wada marin eh waxaa aniga ii taalla kollayna dee waasa qaaliban taalla aharkii cali oo mucallaq ah oonu sanadkiisii sheegin buu inoo soo naqliyay sheekhu mar dhigtay dabadeed buu sanadkiisii uu kuba warinayay ayuu markaa sheegay nusqooyinka ama ruwaadda qaarkoodna waxaa ahaaba halkaa sanadka inuu bilaabay oo uu xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa can macruuf bni kharabuudin can abi dufayli can caliyin qaala xadiu naasa barhkoodna oo ah sanadkii iyo aharku inay wada socdeene aan aharku horeyn bal taas bay ahayd xagga sanadkana macruuf ibnu kharabuud waa nin bukhaari halkan oo keliya kaga sugan meel kale oo uu bukhaari kaga sugan yahay ma jirto waana taabici taabiciinta raggii ugu dambeeyey ka mid ah bukhaarina xadiid marfuucaba kuma lehe aharkan imaka cali ayuu kuba leeyahay taasba wey kolle waa nin maaha raggii itqaanka iyo ama hiqaadii sare ee ruwaadda ka mid maaha waa nin barhkood xataa ay daciifiyeene laakiin dacfigiisu waa dacfigaa shawaahid iyo waxyaalo debal matalan uba suubado ama waxyaalo ay kabayaane bukhaari horta halkanunbuu ku leeyahay muslimna iyo abu daa-uud iyo ibnu maaja ayuu isaguna xadiid marfuuca ku leeya oo weliba abudufaylu ka warinayo waa xadiid keliya oo xajka ahaa ama kitaabulxaj ay ku soo arooriyaanoo uu isagu abudufayl uu leeyahay waxaan arkay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh taas uu leeyahay oo xajka kuba tacalluqsanaa waa inta uu muslimna ku leeyahy waa xadiidkaa keliya labadaa kitaabeed magacaabee kalena intaasunbuu kuba leeyahay marka macruuf ibnu kharabuud waa ninkaasa ama abudufayl waa saxaabi aada u yar waaba kan aan leenahay wuxuu ka soo warinaya inuu yihi rasuulka ilaahay baan arkay axaadiidiisa uu rasuulka ilaahay ka wariyeyna kooban tahay markii dambena aada u cumriyo habeen dhaweyd aan soo sheegaynay inuu asxaabtii rasuulka ninkii ugu geeri dambeeyey ah camr ibnu waasilata la ydhaah uxud waqtigeediiyo baabu dhashaa la ydhaah dee isagoo yar buu rasuulka ilaahay bal markaa tobanba u buuxin ayuu rasuulka ilaahay arkay salawaat ullahi wasalaamu caleyh markii dambena dee boqol sanadood iyo intuu gaadhay ayaa ma uu dhaafay ayaa deeto uu bal maalan dee noqdayba asxaabtii rasuulka ilaahay ama ciddii aragtay ciddii uguba dambeysay haddaba taasi waa xagga sanadkee maxaa halkan inooguba sugan xadiu naasa bimaa yacrifuun macnaha taa hore waxay ahayd bal ficilkan uu ruuxu laba imanayo inuu eegu u meel dayo oo ficilku shay sawaabo haba noqdo shaygaa raajixee mukhtaarka haba noqdo haddii laakiin dadka agtooda ama barhkood yar qoonsi iyo iyagoon dee fahamsanayn ay kaba dhalanaysa ama wax kale inay kaba yimaadaan kaba dhalanayso shaygii aan mukhtaarka ahayn baa lalaba imanoo kii baa la dayn taas buu inoo ahaa halkanna waa cilmigii la sheegaya dadku isku wada faham maaha ruux dee intuu aqoon leeyahay fahamna leeyahay wixii loo sheegay sidiisii u fahmayaa jira ruux baa dhici karta waxaan markuu maqlo inay isagii uu si aan sii muraadka iyo maqsuudka ahayn aan ahaynba uu kaba fahmo marka kacaynkaas oo kale dee iyadoonay kitmaan cilmiyo cilmi la qariyay ahayn bal si kale ha loogu sheego ha loogu caddeeye wixii la baqanayay inay wax uga yimaadaan ama fidna ay ugaba timaado ama si uu ahaa si aan ahayn uu ugaba fahmo waa laga daynaya taas baa cali leeyahay dadka waxay garanayaan waxay garanayaan waxaa looga jeeda maaha waxay maqleen ay hore u maqli jireen taa arrinku taas ma aha oo ruuxii waxaanu maqlin oonu garanayn waa loo sheegayaa waa bimaa yafhamuuna wey waxay fahmayaan ee fahamkoodu gaadhayo taa u sheega laakiin wixii aanay fahmahayn ee fahamkoodu gaadhayn markay qariibsadaan waxaa dhici karta inay yidhahaan waxani maba jiro oo ilaahay beeniyay ama rasuulkiisii beeniyaan ayaaba dhici karta ama si uu ahaayee loo jeeday si aan ahayn ay uba qaataan ay ugu balmareen taas halkaasna wax kale uu kaba yimaado ee waxa ay fahmayaan ee fahamkoodu iyo qadarka uu gaadhayo u sheego wixii aad ka baqanayseen inaanay sidiisii u fahmin ka daaya kitmaan cilmina ma noqonaysa taasi صaxiixa muslim ama muqadimada weeyaan baa hadal ibnu mascuud oo ahaa maa anta bimuxadiثin qowma xadiiثa laa tabluqhu cuquulhm ilaa kaana libacdihim fitna adigu ma tihid mid xadiid u sheegaya qoom aanay cuquushood iyo fahamkoodu gaadhahayn haddaad u sheegto barhkood waxaa kaba dhalanaysa inay fitno waa faham si xun inuuba fahmo si xun inuuguba dhaqmo bal taasba weeye arrinku markaa tii hore waa inoogu dhowya halkan waa qowlkii ama wixii laysuba sheegaye weeye marka bal maxay tahay culimmadu koley iyo tanna waabay ictibaariyeen oo bal maalan waxaa ka mid ah axaadiian de waa baabka uu raacin doonaa axaadiian rukhasa ruuxa laa ilaaha illahu yidhaaha jannuu gelaya ama naar waa laga xarimo oo kale dad cawaama oo waxaa dhici kartay inaa dee bal maalan taas haddii lagu taas lagu wacdiyo laguma aqriyo waxaa dhici karta inay camalkiiba faraha ka qaadaan oo ay fudaydsadaan oo bal maalan taas waana sida axaadiida inoogaba iman doonta taas baa culimmadu maxay dhahaan rukhasta oo kale waxyaalaha rukhasta ah ee waxay u baahan tahay bal fahm nusuustii kale lala fahmay u baahan tahay maqsuudkii lama fahmo ruuxii laga baqanayay inuu si kale uba fahmo camalkiiba uu faraha ka qaado bal taas oo kale ay waxa ay ku keenaan waa lagaba daynayaa oo kale bal maalan imaam axmed baa lagaba soo naqliyay axaadiian daahirkeedu uu yahay alkhuruuj calaa suldaan oo kale dee dawaabid iyo waxyaalo quyuud buu yeelanayaa ruuxii haddii laguma dul aqriyo ruuxaan fahamkaa lahayno arrintii uu u qaataba waxa bal maalan markaaba uu seeftiisi iyo cunqurigiisii laba boodoo kale mafsada iyo waxyaalaha kaba dhalanaya taasoo kale bal dee in loo meel dayo marka la sheegayaabay tahay imaam amalik baa dee axaadiida sifaatka oo kale dadkii aan hagaag u fahmayne seediya laga yaaba in maqsuudkii ama si ay ahayd aanay uba fahmin bal ilaa inta laga fahamsiinayo in dee bal umuuraha caynkaasa loo bandhigo loo yar hakiyo suyuudi oo kale alfiyadiisa markuu bal umuuraha sheegaye khaasatan majaalista caamkaa weeye majlis cilmi aan ahayn ee wacdiga majaalisiisa waa masda laga kaco cid kastaaba ay joogto dadkii laguma wacdeeyo imanka majliskeennani waa majlis cilmi waxaa la arkaa taas inaano wixii waa laba sharxayaae taas oo kale markay majaalis caama khaasatan majaalistii imlaha iyo taas ayaa wajtanib lmushkila ka sifaati wa rukhasan maca almushaajaraati meelaha caamka waxaad iskaba ilaalisaa waxyaalaha dee ishkaal dad ku keenaya bal maalan sifaadkiibuu soo qaaday rukhastii waa axaadiida aan sheegaynay barhkood inoo soo socdo mushaajaraadkii wixii saxaabada dhexdooda dhacay oo kaleo barhkood dee inaanay cadaaladii saxaabada dhowrin oo dhici karta inay barhkood ay dhinaca saaraan oo ay kuwa waxyaala kuba xukmiyaan oo ay waxyaala ay kaba dhashaan hadday markaa ay tahay ama umuuro umuuraha caynkaasa waa laga aamusayaa oo lama sheegayo bal markaa muhimku wixii markaa sidiisii loo sheego wixii ujeedadiisu ahayd dadka qaar aanay iyo muraadkiisii aanay fahmayn fahamkooduna aanu gaadhayn dhici kartana inay si kale u qaataan halkaasna ay wax ka yimaadaan iyada waa taas weeye oo bal maalan kitmaan cilmina ma noqonayse waa ruuxii oo bal dadku wixii ay kaba faa'iidayeen ee faa'iida uga sugnaydna sheegaya wixii dhici karta ay dhici karlayd inay wax kale kaba yimaadaanna iska daynaya marka aad bay labada baab uu sheekhu si fiican buu isu raaciyey bal midna ficilkii midna qowlkii ama wax kaba acamsan axaadiidku haddaba inoo soo wadaa wuxuu yihi musanifku xadaanaa isxaaq ibnu ibraahima qaala xadaanaa mucaad ibnu hishaami qaala xadaanii abi can qataadata qaala xadaanii anas bnu maalikin ana nabiya sala allahu calayh wasalam wa mucaadun radiifuhu cala araxl qaala ya mucaadu bna jabalin bal sanadka kolley waxba imaka waa dad inoo soo noqnoqonta isxaaqani waa isxaaq ibnu ibraahim isxaaq imaamkii isxaaq ibnu rahawey weeye muslim oo kale markuu isxaaq ibnu ibraahim la yidhaah waaba ishkaal ama iltibaas ma yimaado waa keligiibuu sheekhyadiisa ka mid yahay wax isxaaq ibnu ibraahim la yidhaaho laakiin bukhaari shan oo wada isxaaq ibnu ibraahim la yidhaho weliba sheekhyadiisa ayaa jira isagu ha uguba badnaado ee waanay kitaabka inoogu imiman doonaane bal isxaaq ibnu ibraahimkan aan haynaa waxa weeye isxaaq ibnu rahaweyh weeye taas waa mid xaafid ibnu xajarba sidaasuu halkan yidhi laakiin arrin baa yar taalla xaafid ibnu xajarna aada ugu soo yar celceliya fatxulbaari oo ah isxaaq ibnu ibraahim marka uu wax sheegaye uu sheekhiisa wax ka soo naqlinaya akhbaranaa buu isticmaalaa xadaanaa ma isticmaalo meelo qaarkoodii markay isxaaq ibnu ibraahim iyo isxaaq ibnu ibraahim culimmada iskuba khilaafaan oo kale wuxuu marka la eega uu leeyahay mid uu raajax yeelayo kolkol buu siiqada u laabmaayo wuxuu yidhaha waaba kanuu ikhbaranaa baa meeshan uu yidhi isaguna waxaan akhbarana ahayn ma yidhaaho bal maalan taas laakiin maanta xadaanaa baa taalla isagoo halkan uu leeyahay waa isxaaq ibnu ibraahim waa isxaaq ibnu rahawey bal kolley waa nooc yar ishkaale laakiin tan leenahay waxa weeye xaafidna haddaad kitaabka aada tatabucdo meelo kala duwan buu cibaaradan kusoo celceli kor wuxuu idhahaa dee taa ma isticmaalo kolkolna maba isticmaalo kaba cabiraya taasoo kale oo akhbaranaa mooye xadaanaa ma isticmaalo haddana meelaad arkaysaa halkaniba ay kaba mid tahay isagoo xadaanaa ay taallo haddana ku fasiray isxaaq ibnu rahwe bal tan leenahay waxa weeyaan isxaaq ibnu ibraahim waxa u badan inuu akhbarana yidhaaho laakiin awqaadda qaarkeed xadaana waa isticmaalaa dee kolleyna xaafidna kolkoltaa ha tacmiimiye isagaaba naftiisa dee taa awqaadda qaarkeed kaba baydha ee bal isxaaqan aan haynaa waa ina rahawey imaamkii mucaad ibnu hishaamna hishaamku waa hishaam dastawaai un haddaba anas ibnu maalik baa wuxuu yidhi ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay walxaal mucaadun mucaad radiifuhu cala araxli radiifkiisa iyo midee isaga la fuushan uu yahay koora korkii oo ujeeddadu daabbuu la saarnaa raaxilo ay wada fuushanaayeen buu saarnaa laftiga raxlina koorahan khaasatan mee surjiga ayaa dee kooraha fardaha loo isticmaala raxligu waa geeloo kale ama awr ha noqota ama halee wixii markuuba waxaa la duldhigee koorihii ah kaas baa raxli gaar ahaan loo isticmaala laakiin taasi haba jirtee xadiidka waanu iman doonaaye maalintan dameer bay wada fuushanaayeen oo may ahayn raaxilo dee faras iyo baqalla may ahayn dameer bay wada saarnaayeen haddaba rasuulkii ilaahay isagoo mucaad laba socda ayaa wuxuu ihi qaala yaa mucaadu bna jabalin mucaad ibnu jabalow waa u dhawaaqayaa kolley waa soo jeedin waxaan uu sheegaya siduu hagaag uguba xafido ina waa kanoo wax u dhexeeyaa ma jirto waxay wada saaran yihiinba dameerkaa keliya ee uu dhawaaqo wuxuu hi yaa mucaad bna jabalin mucaad ibnu jabalow kolley dee malaa waa idiin xarakaysantae mucaadna waan daminaynaa ibnana nuunteedu way fadxisan tahay oo dee taas ta hore adigu labaduba markaa dee qiyaaska horta taa hore qiyaaskiiba iskaga soqnaa tan dambana waa maxal ahaan baa laba raaciya kolleyna waa tay raajax yeelaan qolooyin wax ka duwan yidhaahaa way jiraan marka sidan oo kale dee mufrad mudaaf mufrad mee munaadahaas dee calamka ahaa ee mufradka ahaa ay raacayaan wax raacsan sida ibna fulaan oo kale ay raacaan waa kolley waa sulubka ama dariiqaday raajax yeelaan qaala wuxuu ihi markaas mucaad labayka yaa rasuul allahi wasacdayk qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi yaa mucaadu qaala labayka yaa rasuul allahi wasacdayka talaatan saddex goor macnaa saddex goor baa rasuulka ilaahay u dhawaaqay isaguna saddexdii goorba waa u jawaabayo labayka yaa rasuul allahi wasacdayka buu lahaa dhawaaqan rasuulka ilaahay uu ku celceliyeyna bal oo inuu hagaag u soo jeediyo waxaan uu sheegayana hagaag u xafido taas bay ahaydba qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maa min axadin axad ma jiro axadkaasoo yashhadu dee ictiqaadsan oo qiraya an laa ilaaha ila allahu ee cid iyadoo xaq lagu caabudoon ilaahay ahayn inaanay jirinba wa ana muxamadan rasuulu llahi nebi muxamedna rasuulkii ilaahay inuu yahay sidqan xaalataasi ay tahay run min qalbihi qalbigiisa kaba ahaatay oo nifaaq aanay ahayn afka inuu kaba yidhi qalbiguna aanu taa ictiqaadsanayne saa uguba dhawaaqay qalbigiisana kaba rumaysan axad sidaas ma jira ilaa uu jiro xaramahu llahu calaa naar ilaahay naarta ayuu ka xarimaya qaala wuxuu ihi markaa mucaad yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahay waa bishaaro weyne afalaa ukhbiru miyaanan warramayno bihi waa dee imika arinkan aada ii sheegtay ee iyo dee wacdigan weynba ee dadkii taa looguma ballanqaaday ama bee bishaaradan weyn annaasa dadka xadiidkan miyaan dadka u sheegahayn fayastabshiru ay markaa bishaaraystaan ay kuba farxaan waa bishaaro weyne qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh idan macnaa waa in akhbartahum weeye haddii aada uba waranto adigu aada iyaga u sheegto yatakilu way tala saaranoo camalkiibaa faraa laga qaadiyo munaafasadii camalka iyo musaabaqadii jaanibkaa iyo taas ayaaba dadka ay iska bal matalan ama ay iskaba dayn doonaan intan iyo bal matalan shahaadadan unbaabay ictimaadsan doonaan ee iska daa hagu bishaaraynina wa akhbara waa warramay biha bishaaradan mucaadu mucaad cinda mowtihi dhimashadiisii agteed waa waqtigii uu dhimanayey ta'asuman ay khawfan min min alimi isagoo ka baqanaya inuu dembaabo hadduu cilmigan iyo xadiidkan uu hayay uu maanta laba dhinto oo uu bal matalan taas isagoo sheegin waa ta'asuman waa khawfan min alimi wa taxarujan min alimi iska ilaalin uu dembigii iska ilaalinayo iyo isagoo dembi inuu ku dembaabo cilmi qarintii haddii dee uu saa kuba dhinto kaba baqanaya ayuu waqtigii uu wafaadayey ayuu sheegay bal xadiid kalena waa inoo dambeeya haddii ala yidhaha kolley waa xadiidkanuun dee matalan anas uu mucaad kaba warinayo ama uu mucaad qisadiisa sheegaye bal iyada horta dee waa bishaaro weyn oo ruuxii isagu isagoo muwaxida dhintay arrinkaasna uu dhab kaba ahaa inuu bal matalan naar laga xarimayo ayaa inooguba sugan xagga taxriimka naartan lagaba xarimayo dee inay waxaan ognahay oo dee nusuus cadi ay kuba timi dadkan iyagu cusaada ah ee iyagoo muwaxidiina laakiin dembiya laba yimi badh ka midii inay naar gelayaan marka dambena laga soo saari doono shafaacaha lagaga soo saaro raxmaddii ilaahay ha kaga soo baxeyno marka dambe lagaba soo saari doono dad naar gelaya waa jiraan oo kale bal markaa xadiidkanna wuxuu keenayaa ruuxii saasaha iyadoon camalkiisiiyo wixii laba eegin haddii uu taas uu waxa weeyaan saa uu kuba dhinto in naar lagaba xarimaya bal haddaba nusuusta si laysuba geeyo waayo halkan culimada kalaamkoodii waa badnaa barhkood baa kaba dhigay intii aan faraa-ida iyo waxyaalahan manaahida iyo ama waxaan aan la xarimin faraa-idana lasoo dejin inay ahaydba laakiin dee taasi ma ma jirto oo axaadiidan dadka wariya waxaa ka mid a dee abu hurayre iyo sanadii toddobaad ee waxa weeyaan hijrada islaamkiisuba uu ahaa iyo waqtigii uu yimi faraa-iduna inteedii badnayd waqtigaa way soo degeenba barhkood baa kaba dhigay marka uu ruuxu hadduu dee isagoo dembigiisii ka toobad keenay waa dembi wuxuu laha kaba toobad keenay shahaadadaasna laba yimi hadduu kuba dhinto arrintu taa inay tahay bay barhkoodba oo cinda nadam iyo cinda towba ruuxii laba yimaadee bal adigu laakiin waxa ay tahay uun ilaa xaramahu llahu cala annaar naar ilaahay waa ka xarimayaadan waa dee inuu calaa sabiili taabiid iyo calaa sabiili khulud u galo horta oo ruux muwaxida naar weligii kuma daa'imayo ruux gaal ah oo gaalnimo ku dhintay unbaa kuma daa'ima ilaahay waa xarimaya naar waa kaba xarimay bal markaa inuu calaa sabiili taabiid u galana waa kaba xarima waa sidaan nusuusta kale ula jamcisano iyo dee umuurta ictiqaadkeennaba ah ee bal matalan aan sheegnay taas aan ulaba jamcino markaa laakiin waxa weeyaan hadduu dee isagoo taa'iba dhintay oo wax dembiya ama aan lahayn ama taa'ibba ahaa aslan dee naar ma gelayo haddii isagoo caasiyo weli aan ka toobadkeenin laakiin towxiidkan uu kuba dhintay oo dee shahaadadan isaga ay dhabkaba ahaydna bal taxta almashi uu kuba sugan yahayoo haddii ilaahay markaa isaga u dembi dhaafuu cafiyo dee naarba waa taa waa laga xarimayo muu gelin haddii aan dembigiisii bal dee muddo naar loo geliyo si loogaba dahirana inuu u galo calaa sabiili alkhuluud taas wax lagaba xarimay weeye bal markaas kolley dee taxriimkani ma keenayo imika xaramahu llahu cala annaar si aan nusuustaa kalena uu laba eegno inuu aslan ruuxu kol haddii uu ku dhinto muwaxidnimo macsiyadiis kasta ou laba yimi haba jirtee inuu naar lagaba xarimayo oo aanu marna gelahaynba nusuustii kala tahay noo cadaynaysa bal kolley taasba weeye ee kalaamka culimaduna ama waxyaalo way noo soo noqon doonaan horena waa tii aynu kitaabuliimaan ay nooguma horeysay bal taasi waa mid maxaa baabkii ay u baabaysneen waa kan oo rasuulkii ilaahay xataa isagii inuu dadkii markaa u sheego waa ka joojiyey maxaa lagaba baqanayaa oo dee meeshii inay dadkii intan intay isku halleeyaan ay camalkiiba fara kaba qaadaan oo dee ay taasu iskuba halleeyaan macadna dee arrinkan maslaxadaasi ha kuba sugnaatay inaan loo sheegin haddii looba sheegana mafsado kaba ratib layd haba jirtee laakiin umu arag hau waramintani inay dee mancin guud ahaanba lagaba manciyey cidba inuu u sheegay inay ahayde de waa wuxuu u arkayey balse aanay taasi u imana markii geeridu ay kuba timi ayaa wuxuu ka baqdayba haddii aanu tan sheegin oonu ciddii uu kuba kalsoona aanuuba sheegin in dambi halkaa ugaba yimaado oo saasuu uba sheegay bal xadiidyo kalena way noo soo socdaan wa akhbara biha mucaadun cinda mowtihi ta'aumanna ta'aumanna waa khawfa min alimi weeye oo ta'aama macnaa waa waxa weeyaan waa taxaraja min alimi sidii taxanafadii aynu soo marro oo kale macnaa wuxuu iska dhowru iskaba ilaaliyey ismigii ama wixii uu dembi kagaba dhowrayey ee uu kaga badbaadiyey buu laba yimi haddaba isagoo dembi kaba baqanaya inuu kuba dhaco haddii aanu sheegin ayuu isagu arinkan kuba waramay xadaanaa musadadu qaala xadaanaa muctamiru qaala samictu abi qaala samictu anasa qaala dukira lii ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala limucaadin bal muctamir aabihii waa sulaymaan utaymi ama sulaymaan ibnu darkhaan kitaabkana isagiiyo idankiisuba way ku badan yihiinba sulaymaan ibnu taymi baa wuxuu yihi waxaan maqlay anas ibnu maalik markaa anas muxuu yihi dukira lii waxaa lai sheegay ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala inuu ku yidhi limucaadin mucaad inuu ku yidhi markii hore waa xadiid hore inu soo maray xadiidka qataada anas ka warinaya maantaan sulaymaan baa xadiidkii soo kooban anas kaba warinaya taa hore waxay ahayd un anas inuu yidhi rasuulkii ilaahay wuxuu mucaado raaxilo ama raxli la saaran yidhi yaa mucaado ibna jabalin iyo debartaasbayd halkan wuxuu nooca inooguba sugan wakhtigaa uu rasuulkii ilaahay mucaad ku lahaa taas inaanu horta lamu joogin waa mid mucaadna inaanu ka maqlin ayaa waxa weyaan iyada inta dambe inooguba sugan oo mucaad laakiin dee ciddii markii uu dhimanayay la joogtay mucaad ayaa uu ka maqlay oo uba sheegtay bal matalan labada xadiidna waa isla mid unoo kaa horabna kanunbuu laba mid yahaye anas ibnu maalik mucaadka muu maqlin xadiidkan sababtuna waayo xadiidka mucaad muu sheegin dee intii uu caafimaadka qabay muu sheegin markuu arkay inuu dhimanayo sakaraadkiisii unbuu sheegay waxaanu ku dhintay shaam buu ku dhintay anasna madiine ayuu joogay oo isku meelba may joogin saa daraaddeed baanu ugaba maqlin isaga ee laakiin dadkii joogay ayaaba waxaa kolley dadkaa joogay waxaa kaba mid ahaa camr ibnu maymuun waxa weeyaan oo iyada bal taas xadiidkiisa uu kuba iman doono kitaabka cabdiraxmaan ibnu samura saxaabi la odhanaya kaa hore waa taabiciye ayaa iyaguna dadkii u joogay kaba mid ahaa waxaa dhici karta markaa labada mid ahaan inuu yahay oo kale jaabir ibnu cabdilaahi oo isaguna xadiidkan kaba wariyey ama xadiidkan qisada wariyeyna saasoo kale ay u ahayd isaguna waqtigaa lamuu joogine waa waa sida unbay kagaba warinayeen taas bay cibaaradani tahay dukira lii waxaa lai sheegay ana nabiya sala allahu calay wasalam qaala limucaadin man laqiya allaha ruuxa ilaahay la kulma waa ku dhintay weeye isagu taas dee waa laguma soo saaray laa yushriku xaal aanu shariig yeelayn bihi shay-an waxba aanu shariig yeelayn dee umuurta hore ee aynu soo marnay ama min axadin yashhadu an laa ilaha illah ana muxamedan rasuullah dee towxiidkii iyo shahaadihii risaalada iyo umuurtan laa yushriku billahi shay-an way laasimsanaysaa oo ta loo jeedaa waabadaas iyadoo dee ilaahay subxaanah watacaala dee towxiidkiisii uu qirayo rasuulka ilaahayna risaaladiisii uu qirayo taasna uu hagaag u rumaysanyo onay nifaaq kaba ahayn ruuxa taa kulaba kulma dakhala aljanata jannadu gelaya kale xadiidkii hore saynu kuba soo marnunbaa kan la odhan balkani wuu ka yar fududyahay kaa hore oo kaa waxay naarba waa laga xarimay daahirkiisu waxaa naarba inaanaanu arkaynbe laakiin kan jannuu gelaya ama marka hore ha galo ama ha ku dambeeyo oo markaa dee haddii dembigiisii loo isagii loo geli loo cadaabayba markaa ha ku dambeeya marka dambe janno ee kolle kii janno gala weeye oo laftigii hore kadan ka yaro sahlan oo xagga marka la eego umuurtaa hore aan soo sheegayne laakiin dee nusuustii baa taa inoo faa'iidaynayso taxriimkaasna waxaan kaba dhignay calaa sabiili lkhuluud inuu galo marka ama aslan maba gelayo ama hadduu galana inuu calaa sabiili lkhuluud naartaa u galo ilaahay waa ka xarimay waana laga soo saari doonaa in waxa weeye oo marka dambe jannu ku dambayn doonaa kana waa saasoo kale janno waa gelaya ama maca faa'iziinta hore haba galo ama dee mar dambe haba gale dakhala aljanna qaala jaabir baa maya wuxuu yihi mucaad baa yidhi alaa ubashiru naasa dadka miyaanan u bishaaraynin bishaarada weyn qaala laa buu ihi anaay laa tubashirhum wey ha ugu bishaaraynin inii akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yatakiluu inay tala saartaan oo intadun ay isku halleeyaan oo ay markaa camalkiiba fara ka qaadaan taas baan ka baqanayaa ee camalkii dadku ha camal faleen xumaantiina ha ka dheeraadeen camalkii saalixaana ha lama yimaadeen siaa ku daayo dee markuu sheegayna waa waqtigaa uu dhimanayayba kole xadiidka tayada inooguba sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tawaaduci iyo mansiladii macaad kuba lahayo waa ka dee dameer baaba laba fuushana daabadu hadday karayso ama waxaan la fuulaye dee raaxilo daab ay mid wax ka badan qaadi kartana ee way soo noqnoqotayba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jawaaskeedu waa inooguma sugan yahay bal maalan cilmigii dadka loo sheegayay in loo meel dayo khaasatan marka cawaam lalaba hadlayo majlis wacdii laba joogo maaha majlis cilmi majlis caama la joogo oo bal wixii dee bal maalan dadku ay fahamkoodu gaadhayayna loo sheego wixii ay dhici karto inay wixii muraadkii iyo maqsuudkii waxaan ahayn ay kaba fahmaan ama wax kale ay kaba dhashaanna bal horta in loo kaadiyo oo bal taas umuurihii la sheegayay iyo dadka si wax loogu sheegayay in bal waxa weeye loo meeldayo oo dadkii wixii ay fahamkoodu qaadi karayeyna loo sheego wixii kale ay dhici karto inay wax kale ugaba yimaadaan ama ay wax kale ka ratimaana bal ciddii fahmaysay uun lagu koobo oo dadka aan si caama aan looguma sheegin kolle waa xadiidka iyo axaadiidanta inooguma sugan baabulxayaai fi lcilmi xishoodkii ama xukmu lxayaai fi lcilmi waa adigu xishoodka bal xukumkiisii xagga markay noqoto cilmiga oo cilmiga barashadiisii iyo su-aashii ay kaba mid tahay oo bal umuurahaas xaggaas xishoodkii bal jaanibkaas ahaa taas ayuu baabkiisii yahay iyo wixii kuba tacalluqsanaa waqaala mujaahidun mujaahid wuxuu yidhi laa yatacalamu ma baranaya alcilma cilmiga mustaxyin ruux xishoonaya iyo walaa mustakbirun ku isagu kibraya midna cilmigii ma baranayo taas buu ihi waa ahar mujaahid ku taagan mujaahid ibnu jabrana waa axad taabiciintii kaba mida ama a'imadii taabiciinta kaba mida iyo asxaabtii waaweyneyd ee ibnu cabaas marka wuxuu leeyahay ruuxa isagu xishoonaye ama su-aashii culimada kaba xishoonaye majaalistii cilmiga inuu xaadiro kaba xishoonayo taas oo kale cilmi ma baranayo kii isagu dee islama weynaa isla ahaaba iminkaa dadkan aada dhex fadhiisanaya ama dadkan kaaba yaryar baad agtoodii bal matalan taas iyo adigu bal cilmiga kaa mutakabirkiina cilmigii ma barto macnuhuna waxa weeye waa boorin dadkii uu kuba boorinayo dadkii mutacalimiintaah inay ka tagaan wixii bal matalan xishoodahee cilmigii ka horjoogsanayay kaasi xishoodkii aynu soo marray sharciga ahaa ee rasuulka ilah yihi khayru mooye wax kale loo yimaado ma aha waa cajziya mahaanay kaba cabireen kaasi ayuu noqonayaa wax madmuumuu noqonayaa ee in xishoodka sharcigii waa kaas ama dee in waxa weeyaan aan shay ruuxan khayr ka horjoogsanahayn cilmigii uu baranayin aan kaba horjoogsanahayn bal taas buu noqonayaa horanaynu usoo marraye bal waa boorin layskuma boorinayo in laga tago xishoodkii haddii uu yahay mid kaa horjoogsanayo cilmiga barashadiisii iyo bal matalan ama ha noqoto su-aal haba noqoto ama barashadii kale haba noqoto markaa ruuxaa isagu xishoonaya jaanibkaas isaga kaba xishoonaya ama kibraya cilmi ma barto wa qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi nicma nisaa-u macnaa dumar ayaa fiicnaaday oo dumar waxa u fiicnaadaybaa maqsuuskii waa kanee nisaau lansaari dumarka ansaareed oo dumar waxa u mudan u fiican dumarka ansaareed lam yamnachunna uma diidin alxayaau xishoodku umuu diidin an yatafaqahna inay bartaan fi diini diinta inay bartaan taasumuu diidin kolley waa xadiid muslim soo saaray haweeney ansaara oo asmaa bintu yaziid la odhanaya rasuulka ilaahay u timi oo siday xaydka uga maydhanaysay weydiisay ayay weydiisay caaishana tan bay lahayd oo iyadaa kaba warramaysay bal rasuulkii ilaahay baa markuu waxyaalo u sheegay fahmi weyday haddana ku celcelisay ay iyadu intay yarji ayd bal matala xaggeedii usoo jeedisay baa wixii rasuulkii ilaahay doonayay uba sharaxday markaasaanay tidhi dumarkii ansaareed bay ammaanaysaa sababto waxyaalihii ay dadku qaaliban inay rag agtood kaba yidhaahaan ama ay waxa weeyaan ay ka xishoon jireen iyo kol haddii diintoodii kuba tacalluqsanayd kol hadday cilmi ay baranayaan ay hayd kamay xishoon jirin way rasuulka ilaahay bay weydiin jireen iyadoo ama rag ag joogaanba iyadoo taasa kamanaanay xishoon jirin haddaba waxay leedahay dumar dumarka ansaareed baa dumar uba mudnaayo xishoodkii ee dumar laguba yaqaanay kamuu hor joogsan diintooda inay bartaan wixii diintooda kuba tacalluqsanaa kamay xishoon jirin waaba kan iminka xadiid inoo soo socda welibana waa haween ansaara tatalnaba timi xdثna محamed بن سلام qال أخbarana abu معaaوiyaةa qال xadaثna هiشham can أbiهi can زaynبa bnati أmi سلمةa can أmi سلمةa qaalat أnaha qaalat bal kale sanadka wax saasoo ugu joogsaa ma jirta waxaan leeya mحamed بnu سلام culimadu laabtanin magacan aabihii xagga dabdinteeda iskhilaaf baa jiro barhkood way shadaan mحamed بnu سلام bay dhahaan barhna way تkhفiifiyaan waxaanay raajax yeelaan culimmadu in la takhfiifiyo waayo magacyada carbeed waxaa u badan tashadka wixii magacyada san uba yimaada in yaroo kooban bay tahay inta la takhfiifiya sida cabdullaahi bnu salaam saxaabigaas oo kale iyo ayaa waa in yaroo kooban ee waxa badan magacyada shadan baa badan haddaba ee la shado markaa magacan maxamed ibnu salaamna ama salaamkana waxay raajax yeelaan takfiifka walow dee arinkaa kalena jiro xataa bacd alculamaa jus-dhan ay kaba ururiyeenuun isagan magacan waalidkiiy maxaa arinkiisu iyo takfiifka dee tashdiiduha jus-dhan uu kaba ururiyey bal waa taas waxaana weeye waa nin dee hiqo ahaa oo bukhaari ayaa la kulmay raggan kale kutubtan usuusha alihi wax kamay warin oo kutubtooda inooguma sugno bukhaari baa la gooni noqday laakiin waa nin hiqo oo mutqin oo bukhaari sheekhyadiisii kaba mid ah laakiin kutubtaa kale aan riwaayo ku lahayn marka noqonto maxamed ibnu salaam ilbikandi ninkan imika halkan kuba jira abu mucaawiyahana uu inoo soo noqnoqon doonaa maxamed ibnu khaasin baa la idhaa hishaamkana markii dhaweyd hishaam dastawaayi baan soo haynay isagii maahay waa hishaam ibnu curwa aabihii curwat ibnu zubayr baanu ka warinayaa hishaam iyo aabihiina waa laba taabici uun waxaa oo laba taabici baa sanadkii oo kala warinayo weliba isdhalay baa ku sugan waxaa ka dambeeya zaynab ibnatu ummi salama iyo umu salamo waa laba saxaabiyadna waa saxaabiyad rasuulka ilaahay rabiibadiisii weeye oo abu salama dhalay umu salamana way dhashay hooyadeed bay ka waranaysaa laba saxaabiyadood oo iyaguna la dumaroo isdhalay oo iyaguna xadiidkii way inooguma suganya waa labada ladiifo ee inooguma sugan xagga sanadka maanta dee waa ina umu salame abu salame umu salamana waxaa looba yidhi dee waa hooyadeed waa uma almuminiin oo kolley tashriif weyn baa jaanibka iyo uguma suganoo umu salamo dee waxa weeyaan rabiibadii rasuulka ilaahay bay ahayd hooyadeedna waa ummuhaatulmuminiin oo balba tan baaba adigu looguma tiriyo ina abu salama axaadiidta kitaabka ay ku leedahay ma badneen qaalat waxay tidhi umu salama jaa-at waxaa timi umu sulaymin waa anas ibnu maalik hooyadii weeye waa ansaar ilaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam kolley reer banianjaar aabihii hooyadiiba isla reer u bayhan jilibka ansaareede rasuulkii ilaahay baa u timi sala allahu calayhi wasalam faqaalat waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow in allaha ilaahay laa yastaxyi ma xishoonayo oo min alxaq xaqa dee caddayntiisiyo taa rabbi kama xishoodo dee qur-aankaabay taasi nooguma sugantay ilaahay kama xishoonayo waa kaa caddaynaya sheegayaba arrinkan waxay taa u leedahay hadal bay soo wadaa dee dumarku ay ka xishoodaan inay rag agtood kaba yidhaahaan kaba sheegaan iyadii laakiin cilmi bay baranaysaa diin bay doonaysaa xaq bay doonaysaa markaa tii bay doonaysaa in loogu cudurdaaro oo hadalkan ay sheegaysa dumarku ay kaba xishoodaan ee bal dumar kaloo meesha joogay ay khajireen say u sheegaysa ay kaba khajireenba oo bal maalan xataa ay caaisha ku tidhi dumarkiibaad ceebaysood fadeexaysay muslooymay taas bay hordhac iyo tamiid bay waa sababta dee ay markaa su-aashan ulaba imanayso waatan ilaahay xaq kama xishoodo aniguna wixii xaq ahaa ee doonayo inaan ogaado kama xishoonayo fa hal cala almar'ati haweeneyda korkeeda ma tahay min guslin maydhi ida ixtilaamat hadday ixtilaamto rasuulka ilahi hortiisii bay leedahay umu salama way joogtay saxiixa muslim dee caaishana iyadana xadiid waa waaqaco keliya umaan kaba dhigayna laba goor kaba dhigayno bal markaasoo iyaduna waabay joogtay rasuulka ilaahay bay weydiiso waxay tidhi haweenaydu hadday ixtilaamto waa hadday aragto iyadoo dee hurdadeedii iyo madaamkeedii ku aragto iyadoo nin uu u tegayo nin kulmayaan maydhi miyaa korkeeda iyo maydhi miyuu ku waajibayaan qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi idaa ra'at ilmaa haa hadday biyo aragto oo macnaa kulankaa ay dee madaam ku aragtay in nin la kulmay oo nin uu u tegay uun maydhi uguma waajibayee haddii markaa ay toosto aragtay wax biyo ka soo baxay dabadda u soo baxay maaha jimaaca naftiisii kuma waajibayo laakiin hadday wax ka soo baxeen ay aragtay wax ka soo baxay way maydhanaysaa ee ragguba saasoo kaleo hadday ixtilaamaan oy wixii ku manaamaan oo markii uu tooso uu aan wax qoyaana maradiisii iyo jirhkiisii ku arag maydhi korkiisa ma aha laakiin haddii uu dee wixii arko iyadoo imanihii soo baxday waa maydhanaya xataa haddaanu xusuusnayn inuu ixtilaamay waa ka maydhanaya iyaguna waa saasoo kale axkaamtu halkan waa isku mid dee dhici karta ha loo kala badnaado de ragga ay waxaani kuba badanya waxa la arkaa dumarka inaan saa uguma badnayn ee haddii ay aragto biyo ay wax ka soo baxaan oy markaa aragto wax soo baxay way maydhanaysaa faqadat way qarisay umu salamata iyadii waa tan kamay xishoon waxay doonaysaa bal arrinkani markuu ku yimaado ama hadduu kuba yimiba waxay ka yeelayso dee cilmigaa weyna way u faa'iidaysay dumarkii oo dhan iyo dee guud ahaan innagaba waa kaa rasuulka ilaahay taajawa ku jawaabay idaa ra'at ilmaa umu salama khajishay waa tan waa arrin dee dumarku haddii uu bal kaba dhacana aanay rag agtiisa inay kaba sheegaan iyo taasi ay kaba xishoonayaan oo dee bal markaa haddaba way qarisay tacnii waxay u jeedaa wajaha kolley tacniidan waxaa wata hadalka curwa wata in cidda faacilka bal maalan tacniina wuxuu noqonayaa dee zaynab uu xadiidka kaba warinayo umsalama way qarisay iyada hadalka wadatay markaa waxay ula jeedaa maxay qarisay waxaanay qarisay waa wejigeedii bay qarisay wa qaalat waxay tidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow wataxtarimu lmar'atu aw taxtarimu lmar'atu haweeneydu miyay ixtilaamtaa taas bay tidhi caaishoo kale halkan iyaday ku tidhi fadaxti nisaa dumarkii baad ceebaysay ood fadeexaysiya taasoo kale ee bal waxa weeye oo dee arrintan markaad sheegtay waxyaalahaas dhici karta inaan la ogeynba eed meelahan rag hortood kaba sheegtay haweenaydu miyay ixtilaamtaa marka mid weeyaanoo waxaaban odhan karnaa halkan laba yidhiba dumarku inaanu dee aada uguba badnayn ay dhici karto kolkol barhkood inay arkaan badhna inaanay arag tan bay weydiinaysaa arrinkaasi dumar miyuu kuba yimaada oy suurtagal tahay markaa iyadu waxanba inaanay arag taas waa mid in su-aashuba ay tahay idaa ra'at ilmaa baa rasuulka ilaaha yidhi macnaa waxa weeye dee iyaga inta badan wax soo baxa dee waa naadir buu noqonayaa inay tahay xagga inay wax dee markaa daahiro oo soo baxayba ay arkaan ujeedadeedu ay tahayoo macnaa haweenaydu miyay ixtilaamtaa oo markaas wax saasa ay biyahaas iyo waxyaalahaasi miyay jiraanba qaala wuxuu nacam haah taribat caydhowday yamiinuki way kolleyna habaar loogama jeedo waa kelimaad carabkooda kusoo noqnoqon jiray tad iyo hakilathu ummuhu iyo qaatalahu llaahu iyo la umma lakayo la aba lakayo waxyaalo aan lafdigan wuxuu macnihiisu yahay aan loogama jeedine laakiin marka ama ruux laba canaananayo ama ruux laba ammaanayo wuxuu laba yimi ruuxii cajabiyey oo kale ama waxa lagu baraarujinayo hadalkaa lagu adkeynayo lalaba imanayo weeyaan laakiin loogama jeedo macnaha lafdigani keenayo taribatan bimacnaa iftaqarat ayay kuma fasireen taribat yamiinuk fiima muxuu yushabihuhaa uu shabahayaayo waladuhaa ilmaheedu ujeedadu haddaanay iyaduna lahayn wax kale oo manidaasba ah ama bawaydabaha laba yidhaaho oo markay manidii ragga isu tagaan ilmo uu kaba abuurmayo taasoo wax iyaga xaggooda kaba imanaya haddaanu jirin maxaa keenaya ilmaheedu inuu ekaado waa tanaan arkayno kol ilmo hooyadiibu u ekaadaa kol aabihiibu u ekaanaya bal maxaa shabahan maxaa keenaya shabahan waxaa keenaya labadan arrimood ee ilmaha lagaba abuuraya isu tegaya ayaa keenaya oo dee saxiixse muslimkuwa sugnaa ka soo horeeya oo kale ama ka qaalibka noqda ayaa shabahii isagu jiidanaya oo waxaa tan inay waxaan dee waa jiraan ooba tan ilmaheedu uba ekaanayo waa wax iyada xaggeedii kaba yimo ay manidii kale iskuba darsameen oo markaa ilmihii saa ugaba abuurmayo oo haddii aanay arrinkani jirinna shabahanimaba yimaadeen maxaa keenaya haddaba inuu waladkoodu uba ekaado haddaan arrinkaasi jirin taas alxadiidka wuu inoo soo celcelin doonaaye maxalushaahidku muxuu yahay kamay xishoon waa tan umu salaym waana taa inoo sheeg cayashana dumarkii guud ahaan ansaareed ay kuba ammaanaysay oo kale hadalkiina waa inoo horeeyey mujaahid uu lahaayo markay cilmiga noqoto wixii ruuxa ka horjoogsanaya cilmi dalabkii ama su-aashii oo kale waa wax madmuuma iyo aan toosnayn buu noqonayaayo xishoodkii sharciga ahaa ma aha kaasi wax madmuumay tahay oo markaa markay cilmi noqoto iyo siyaadshad iyo dalabkeed in lagaba xishoodo maaha xadaana ama masaaisha kale fiqiga waa wax dambeeye xadaana ismaaciil qaale xadaanii maaliku can cabdillahi bni dinaari can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi ina min ashajari shajarata laa yasqudu waraqa waa xadiid intaynu kitaabe cilmi kuma jirnay aynu soo marray malaa laba goor iyo saa daraaddeed carabka ayuun baan marinayaa ee wuxuu usoo qaatay markaa horena taraajim kale uu dhigtay dee tobaneeyo goor buu soo celiyaa xadiidka kitaabka mid kastaba tarjamo gaaree iminkana waa xaggii xishoodkii oo waxay nooguba sugan ibnu cumar oo xishooday dee khaasatan dadkan uu dhex fadhiyay rasuulka ilaahayna ag joogay markuu eego ka wada waaweyn isagu uguba yaryahay haddaba geedka waxaa ka mida geed laa yasqudu aan u daadan ahayn waraqaho caleenteedu caleenteedu maba dhacdo wa hiya maalu muslimi muslimkaoo kale weeye xagga nafriga badan ay leedahay xadiuunii ii warraba maa hiya geedkaasi wuxuu yahay fa waqaca annaas ibnu cumar baale dadkiibaa waxay ku dhaceen fii shajari lbaadiyati dhirtii baadiyaha macnaa waxa weeye qariino way jirtay saynu soo marnay kamay fikirin geedkii uba dhowaaye magaaladoodaba kuwa badnaana may dee fahamkoodii iyagii markaas kumuu soo dhicin ee baadiyihii bay u kaceen way ku dhaceen waxay ka fikirayeen dhirtii baadiya oo midba geed buu sheegayay dhirtaa baadiya isleeyahay waa geedka hadiyo goor aan caleentiisu daadanay malaa sifadana leh wawaqaca fii nafsi aniga naftayda waxaa ku dhacay annaha nakhlatu geedkan rasuulka ilahi uu sheegaya inuu geedka timirta a yahay qariinana way jirtay qaala cabdulaahi cabdulaahi baa wuxuuhi xataa abubakar iyo cumar way fadhiyaan iyagu naftoodu taa kamay fahmin dad kaloo tobaneeye ayaa meesha joogo ka wada waaweyn waa kuwaa meelo kale ayuunbaabay u kaceen fasaxyatu waan xishooday maxalushaahidku halkan weeye inuu rasuulka ilaah agtiisii kaba sheego wixii dee isagu uu ka fahmay hadalkan bal iyo su-aashan taas buu ka xishooday waayo waynu soo maray inuu tobankii meesha fadhiyo isagu ugu yaraa aabbihiiyana ay joogaan dee abubakar iyo raggaasuu kaba xishooday faqaaluu waxay idhaha yaa rasuulllahi markay garan waayeen akhbirnaa biha geedkaa noo sheeg faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam iyo nakhlatu waa geedka timirtaa qaala cabdullaahi wuxuu ihi faxadatu waan waramay abi aabbahay waa cumar markii majliskii laga tegay bimaa waqaca fii nafsii wixii naftayda kuba dhacay oo ah inaan anigu isidhi waa geedkan timirtaa tii baan u sheegay faqaala cumar baa wuxuu ihi laan takuuna inaad ahaato qutaa mid yidhi ood halkaa rasuulka ilaa agtiisa kaba sheegto ayaa axabu ilaya aniga xaggayga looga jacayl baday oon kaba jeclahay min an yakuuna lii kada wakada adduunyo inaan helo waxa iyo waxaas inay u sugnaadaan waxyaalaha dadku ay qiimeeyaan ee adduunyada waxaan kaba jeclaa adigoo markaa sheega oon xishoon marka imaka halkan maxay tahay maxalushaahidku fasaxiyatan buu usoo arooriyey xishoodkiina muxuu keenay imaka oo ibnu cumar dee arrinkan ama dhici kala layd hadduu markii sheego rasuulka ilaah uba duceeyiyo waxyaale inuu dhaafiyo cumarna waa kan isagii jeclaysayba inankiisu inaanu markaa xishoon waxa weeyaane uu halkii kaba sheego markaa xishoodkiisiibaa wuxuu keenay bal markaa inaan isagii dee waxa weeyaan aanu meeshii sheegin markii uu sheegi waayena wixii meesha kaba iman lay dhici kara layd rasuulka ilaah uba duceeyey taasna way dhaaftaybo intan buu usoo celiya xadiidka lakiin waa xadiid aynu soo marnay baabu man istaxyaa fa amara hayrahu bisu'aal oo waxaa dee suurtagal ahayd bay leeyihin halkan munaasabada iyaga iskuba xidhaya ibnu cumar markii inuu ama aabihi ama cid kale hoos uguba sheego iyaguna siiba sheegaanoo isagoo xishoodkiina uu jira ayuu maslaxadii sheegitaankana ay u xasil lahayd bal markaa taasoo kale hadday dhacdo ruuxuu kaba xishoonayo shaygii bal maalan su-aashan dadka inuu weydiiyo uu cid kale bal maalan markaa dirto su-aashii uba soo weydiisa bal taas waxa weeye oo maslaxadii ay saa kuba xasisho cilmigiina saa uguma xasilo ayuu baabkan usoo dhigtay oo wuxuu yihi baabu man istaxyaa ruuxa isagu xishooday baabkii waayey dikri fa amara hayrahu wuxuu ka xishooday inuu su-aashan dadka weydiiyo fa amara wuxuu amray hayrahu heyrkiibuu bisu'aali su-aashii amray xadaثna mسdد qاaل xadaثna cبdاللahi بن dاwوd عن الأcmشh عن mndiri الthawriyi عan mحamed بn الxanafiyaةi عan caliyi qaal anahu qaal xadiid kolley inoo soo noqon doono dahaaro nagaba dheerayno de kolley caa wixii ka dambeeya dahaara inoo bilaabmi doontaa maxamed ibnu xanafiyahan waa maxamed ibnu cali bn abi aalib cali bn abi aalib baa dhalay faadima may dhalin waa taabici weeyaanoo rasuulka ilaahay dabadii buu dhashay walow aanu wax siyaasa kaba dambayn rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xanafiyadanna waa hooyadii oo reer reer bani xaniife la odhanayo waa musalimatulkadaab iyo reerkoodii waayo sabigii bay ahayd maalintii yamaama ayay haweeneedani kaba mid ahayde bal taas baa iyada dhashay oo sidaasaa looguma tiriya maxamed ibnu cali waa taabici weyn weeyaan oo iqa oo kutubta lixdaa ku wada sugan ninkaasna cabdillaahi ibnu daa-uud ninkaa la yidhaaho ee sanadka inoogu sugan waa nin caabido oo hiqaa horta bukhaari uu la kulmay uu soo gaadho hagaag buu arkay baqdaad markii uu yimina waa la kulmayo waa arkay ama ciraaq buu soo gaadhay laakiin nin caabidona waa ahaa nin caalimana waa ahaayoo hiqa ah kolley waa weynaadayoo isagoo weli dee markaa sanado ka hor intii aanu dhiman ayuu joojiyey duruustii u aqriyayay ama xadiidkii lagaba maqlayay ayuu joojiyey bukhaarina markaa waqhtigaasuu laba kulmayo dee hala kulmay laakiin xadiidkuu sheegaya muu jirinoo wuxuu u baahday markaa dad kale oo musadad iyo fallaas iyo rag kale inuu waasidadooda wax kagaba wariyo kolley asxaabu sunan ilarbacna iyaguna waasidadunbay wax kaga wariyaan muslim kitaabkiisa kuma sugnee laakiin waa nin caalima kolley tarjamu ku leeyahy siira aclaam nubalaa mujaladka sagaalaad oo bal joojintiisan iyo umuuro iyo waxyaalahaasi ay kuma tacalluqsan yihiin sababtii uu joojiyey waana tarjamo aada u fiican bee waa eegan kartaan mujaladka sagaalaad aakhiradiisa wuxuu ihi cali bnu abi aalib baa wuxuu ihi kuntu waxaan aha rajula nin madaaan madi badan madi badan waa waxyaalahan dee biyahan yaree khafiifkaee ruuxu markuu ama uu ku fikira xaggi dumar iyo ama mulaacaba iyo waxyaalahaasi jirto iyadoo laba dareemin ruuxa kaba soo baxa taas baa madyi lagu magacaabaa haddaba taasaa ugu badnayd aadna way uguba badnayd isaguna cilmigeedan rasuulka ilaahay marka dambe ka helay buu hayne wuxuu moodayay in lagaba maydho sida abi daa-uudyo ku sugan aad buu ugaba maydhan jiray wixiina waa ku badan yeelaa dhabarkiisa xataa jirfaysta ama dildilaacayba bayihii qaboobaaiyo wixii uu kuba maydhan jiray saasaa adugu aan ahaa buu yihi fa amartu waxaan amray almiqdaada miqdaad an yasala nabiya sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi inuu weydiiyo macnaa uu ka xishooday rasuulka ilaahi arrinkani waa arrin dee in markaas ama mulaacaba ay jirto ama jaanibkaasi ayuu yimaadaa ee faadimana waa qabayba markaa tan buu ugaba xishooday rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu weydiiyo xadiidkuna uu soo noqnoqon waa limakaan ibnati faatima ayaa zawjadiisii ah tibaa deeta keentay rasuulka ilaahay inuu su-aashan kulaba dhici waayo oo iyadna waa cashro wanaagii ay culimmadu yidhaahaan ay xadiidkanba kaba qaataan ruuxu umuuraha kuba tacalluqsan ama istimdaac iyo ama calaaqada rag iyo dumar iyo dee halkaa xididkii agtii ama haweeneyda qaraabadeeda inuu kusoo qaado ama kaba sheekeeyo ama taa uu soo qaada wax habboon maaha adabtiina ka mid maaha ama mucaasharadii fiicnayd bal markaa rasuulkii ilaahay buu kaba xishooday fa maqdaad ibnulaswad buu ihi su-aashaa weydii fasaala wuu weydiiyey isaguna wuu joogaa majliska faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fiihi lwuduu weyse ayaa ka waajibaysa oo ruuxu weysadu way kaba jabaysa hadduu weyse qabay waana laga weysaysanaya kolley intaa wixii dheer haddii a laydhaha waynoo keeni doona dahaaraan kuma arki doonaa bal markaa wixii jaanibkaa dheeraaye maxaa inooguma sugan hadday dhacdo ruuxu inuu su-aashan kaba xishoonayo dee cid kale ayuu diran su-aashiisii maslaxadna ay u xasishuu cilmigiina u faa'iidaysto bal waxaan xishoodka keenayna ee bal maalan ee isaga ku xambaaray xishoodkiina uuba dhowro bal taas bay tahay xadiidkana waa taa inooguma sugan uu soo dhigtay markaa ee guud ahaanba isagoo faraha kaba qaada waa kaa madmuumkaa haddii laakiin aanu ku dhacahayn uu su-aashan inu lama yimaado cid kale naa'ib ha kaba dhigto isaga u soo weydiisa baabu dikri alcilmi waalfutya fi lmasjidi wuxuu u baabaysan yahay cilmiga iyo fatwada alfutya iyo alfatwa waa isla mid un waa fatwada sheegitaankiisii masjidka dhexdiisa macnaa masjidkii waxyaalihii loo dhisaabay kaba midtahay cilmigan laguma sheegayo cilmigii lagu aqriyayay fatwadii dadka intay hadday wax ku weydiiyaan lagama fatwoonayay sheegidii laguma sheegaya baabkiisii ayuu yahay manaa waxaanay leeyihin halkan wuxuu tarjamadan sheekhu dee waa shay daahirabe uu soo dhigtay qolooyin baa dee kolley malaa ay leeyihiin markay noqoto dersi iyo haddii niqaash iyo waxyaalahaas iyo doodiya ay imanayaan sawdkii oo sare loo qaadiyo waxyaalo ayaaba dhici karto waxa roomba masaajidii inaan dee bal matalan taa aan lagulaba iman wuxuu markaa meeya arrinku inuu jaa-is yahay bal dee madluub taas ayuu markaa tarjamada usoo dhigtayoo macnaa waa qolooyinkaas radinteed ayuu ku ishaarayaa tarjamadan xadaanaa qutaybة bnu saciidi qaala xadaanaa layث bnu sacdi qaala xadaanaa naaficu mowlى cabdilaahi bni cumara bni اlkhadaabi can cabdilaahi bni cumara ana rajula ninbaa qaama kacay fi lmasjidi masjidka dhexdiisuu kaba kacay masjidna waa masjidkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kolley waqtiyadii xajka loo soo baxayeyna way ahayd faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow min ayna xageebaad ta'murunaadna amraysaa an nuhilla inaan ka ixraamano xajkii ama cumradiiba halkeedna amraysaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yuhillu way ixraamanayaanoo ahlulmadiinati reer madiina min dilxulayfati dilxulayfa wayuhilu ahlu shaami reer shaamna waxay kaba ixraaman min aljuxfati juxfa waa adigu raabiquun agteeda weeye waana markaanay madiino soo maraynay dee toos dariiqoodiiba halkaa ahaa hadday xagga madiine kuba soo horeeyaan marka dambe dee miiqaadkan horeeya ayuunbay kaba ixraaman oo kii dulxulayfe lama sugayaan ilaa intay raabiq iyo ama juxfayo gaadhayaan lama sugayaane laakiin dariiqooda halka ahaa reer shaam iyo wixii dee iyaguna jihaada kaba imanaya xataa reer masar iyo taase iyagu dhulkaas soo marayay waxa weeyaan iyaguna waa meeshay ka ixraamanayaan halkaa wey wayuhilu way ixraamanayaanoo ahlu najdin reer najdi min qarnin meesha qarni la ydhaa qarniguna asalkiisa hore waa qancada ama inta dee haarta ama inta buurta adigu buurta yaree ka go-an buurta weyn kaba go-an oo kale iyo taas baa qarni la ydhaa ra-duna way reeban tahaye ma fadxisno halkan qaran lama odrhanayo waayo himaamka jawhari baa kitaabkiisa saxaaxsan kuma dabdiyo culimadna way ku qalad xukmiyeen ee bal min qarnin halkaasay reer najdina kasoo ixraamanaya wa qaala bnu cumara ina cumar wuxuu yidhi wayascumuuna waxay sheeganayaan dadku ana rasuula اllahi sala اllahu calayh wasalam qaala inuu yidhi wayuhilla way ixraamanayaan ahlulyamani reer yamaneed min yalamlama meesha yalamlam la yidhaaho wa kaana bnu cumara yaquulu ina cumar wuxuu ahaa mid yidhaahaa lam afqah maan fahmin haadihi tan dambe ah reer yamaneed inay yalamlam ka ixraamanayaan min rasuulillaahi sala اllahu calay wasalam hagaag ugamaan dabdin hagaag ugamaan fahmina laakiin dadkaa taale xadiidku ixraamkiiyo dee kolley baabkiisii iyo meelihiisii baan laba sugaynaaye maxalu shaahidku ninkani masjid buu ka dhex kacay su-aashanuu rasuulka ilaahay weydiiyey rasuulka ilaahayna waa u jawaabay markaa fatwadii masjidka dee rasuulka ilaahayna waa kaa darsigiisa iyo cilmiguu dadka uuba sheegayeyna masjidka dhexdiisa kaba sheegayay markaa wax maanico ku sugani ma jirto dhawaaqan saro loo qaadayaana maha khayr dee khayr iyo wanaag baa saro looguma qaadaya walow dee qadar alxaaja inuu yahay uun ay habboon tahayba taasba weye xadiidka intiisa dambena wayascumuuna sacmiga kolkol hadalka wax aan la hubin bay u isticmaalaane laakiin awqaadda qaarkeed qowl muxaqaqa oo la hubana waa loo isticmaala waayo xadiidkan isagu intan waa yar maqlay hagaag baanu u dabdin hagaag baanu u fahmin ibnu cabaas iyana xadiidka way la wariyeenoo dee saxiixa inooguma sugantao waa wax rasuulka ilaahay kaba sugan ee imaka rasuulkii ilaahay baanu hagaag sideedii dee uu kuwa kale uga fahmay aanu ugaba fahmin ama aanu ugaba dabdin riwaayadka qaarkoodna maan maqlin baa kuwa timo bacnaa maqal dhan baana intaa maqline laakiin dee dadkii kale xadiidka la wariyey waa in ay noo wariyeen oo inoo sugan zacmiguna halkan maanta waa qowl muxaqaqo baabu man ajaaba saa'ila biaktara mima sa'ala waa baabkii inoogu dambeeyey kitaabuulcilmi kale isaguna waa xadiid dee inoo dambeeyo xaj iyo kuba dambeeya ee wuxuu u baabaysanyah bal ciddii ruuxii saa'ilka ahayd u jawaabtay biaktara mima sa'ala wixii uu weydiiye wax ka badan macnaa ruux baaba su-aalku weydiiyey dee su-aashii horta in looga jawaabaa dee meeshii way taallaa taasba asalah oo wixii uu doonayay loo faa'iideeyo laakiin haddii bal taas iyo wax kaloo dhici karlayd ama hadalkan raacsan oo tafsiir uba ah ama cilmi kaloo ziyaadaha looguma kordhiyo waa khayr la siyaadiyey uun hoo sa dee in badan oo usuuliyiinta ka mida hadaladooda dhaca inay dhaheen jawaabtu waa inay an yakuuna mutaabiqan lisu-aal su-aasha un inuu waafaqsan yahay ujeedadoodu waxa weeye horta wixii su-aashii ahayd waa inuu xukunkeedii faa'iideynayo laga faa'iideysanayo haddii dee ruux su-aal lama yimaado wax kale looguma jawaabo tii aan looga jawaabin hadalkii hadal hagaagsan ma noqonayo jawaab toosana ma noqonayso ee maha macnuu inaan laga badin oon laga kordhin waana tan sheekhu imanka halkay noogu soo dhigto ruuxii su-aal buu laba yimi su-aashii waa looga jawaabay wax kaloo ziyaadsanna waa looguma daray bal taas maaha ruux fuduuliyo kaasi maaha dee kole dee cilmi la sheegaya ay tahay wax basigo ku sugani ma jirto waana kan xadiidkii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadaanaa aadamu qaala xadaana bnu abi dibin can naafican can ibni cumara kolley dadku de waa dad aynu haatan markuu kitaabku muddo iska socda waa badankooda waan baran doonaa ibn abi dibina maxamed ibn cabdiraxmaan baa laydhaha de waa inoo horeeye waa imaam weeye naaficuna waa kan markii dhaweyd weyna lahaa mawla cabdillaahi bni cumar kii un weeyaane can inabiyi sala allahu calayhi wasalam wa can izuhriyi can saalimin can ibni cumara can inabiyi sala allahu calayhi wasalam intani waxa ay tahay xadiidkiibaa waa xadiid keliya laakiin laba sanad buu leeyahay labada sanadna markay noqoto ibnu cumar waa mid keliya ee ibnu abi dibi haddaan eegnay imaamkaas ayaa xadiidka wuxuu ka wariyey naafic naaficna ibnu cumar waa dariiq waxaa kaloo xadiidkii uu kaba wariyey zuhri zuhrina saalim ibnu cabdillaahi ibnu cumar buu kaba wariyey saalimna aabbihii marka kolley dariiqa labaad baa nin dheer marka la eego ka naasilsan dariiqii hore eh waxaa markaa macnuu yahay xadaana bnu abi diibin can naaficin can ibni cumar wacan suriyi waxadaana bnu abi diibin can izuhriyi can saalimin can ibni cumar saasuu noqonaya hadalku saasuu isugu xidhaya malaa nusqooyinka qaarkood bal xaafid malaa tiimatigiisaabay ahayd waxaaba dhacay imaka halkan oo kale in isagaa matigiisii dee maaha matigana waa tow sharaxaba dhiganayo xadaana aadam qaala xadaana bnu abi diibin can naaficin can ibni cumar can inabiyi sala allahu calayh wasalam wabnu abi dibin can saalimna can ibni cumara oo markaa macnuu yahay aadamba haddana le ibnu abi dibi waa noo waramay oo dariiqan kalena noogu waramay marka macnuhu waxa weeyaan xadiidkii ibnu cumar baa warinaya waxaa ka wada warinaya mawlihiisii naafic iyo inankiisii saalim labadoodna marka la eega dadkii ibnu cumar wax ka wariyey waa labadii ugu itqaanka badnaa bal iyaga tarjiixoodu hadal kale haba noqdee waa labadii axaadiidiisa ugu yaqaanay ugu badnaa uguna itqaanka badnaa waxay markaa yidhaaheen ibnu cumar can nabiyi sala allahu caleyh wasalam ana rajula nin baa saalahu rasuulka ilaahay weydiiye oo yidhi maa yalbasu muxuu xidhanayaa almuxrimu ruuxan xaj ama cumro ixraamtay dharka muxuu ka xidhanayaa faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay laa yalbasu lqamiis qamiiska ma xidhanayo taas buu yidhi isagu wuxuu xidhanayuu weydiiyey rasuulka ilaahayna wuxuu ugu jawaabay wixii aan u xidhanahayn culimadna waxay yidhaahaan waxa aan la xidhanayn baa kooban ama waxa la xidhanaya ruuxa u banaanay way iska badnaan karaan gees kalena haddii la yidhaha waxaya waxaasuu xidhanaya waxaaba dhici kar layd in lagama fahmo in ruuxa muxrimka unkaasuu xidhanayu mafhuum yeesho dadka kale aanay xidhanayn ama intaa uu magacaabay inuu xidhan karo muxrimkeenu wax kala xidhan karin rasuulka ilaahi markaa muxuu ugu jawaabay jaanibkan kale la dabdin karayo ah wuxuu iska ilaalinayo markaa kale hadduu intaa iska ilaaliyo wixii kale way u banaantay weeye laa yalbasu ma xidhanaya alqamiisa qamiiska wala alcimaamata cimaamadna wala saraawiila saraawiisha wala alburusa burnuska burnusna waa sad maqaaribada oo kale qamiisyadoodii iyo dharkooda qaar waa kan madaxiisa oo koofiyad iyo wax madaxa lagu huwanayo isagii kuma samaysan inuu jirto bal taas baa burnus laba idhaa nooca caynkaasna ma xidhanayo walaa thawban mare ma xidhanayo masahu wuu taabtay alwarsi waa geed waa nooc diibka kaba mida waana geed warsi dharkoodana ay markaa kolkol gelin jireen ay ku xamuuradayn jireen haddaba geed kaa wax la mariyey oo mare ana ma xidhanayo waa diibkii isagu awi zacfaraana amase zacfaraan taabtay oo la mariyey taas iyadana ma xidhanayo fain lam yajid haddaanu helin ana calayna laba kabood haddaanu helin falyalbasa xidha alkhufayni oo laba kabood haddii uu waayo laba khuf qofkuna dee uu ka dhaadheeriyo ilaa kuraami buu qarinayaa taas ha iska xidho walyaqdacumaa labadii khufa gooyo manaa oo iyagii waa intii saredayna intii kale uu ku soconayaaye xataa yakuuna ilay noqdaan taxta alkacbayni oo macnaa intii dheeraydee ilaa kuraanta ama kubka soo gaadhsiisayd ha gooyo ha noqdo kub oo kale suu u noqdo inta kuraanta ka hooseysa ha ku gooyo saas ha kuba xidho taas baa rasuulka ilah yihi bal inagu imaka halkan rasuulka ilaahay waxbuu su-aalkii weydiiyey wixii uu xidhanayey wax ka badan buu rasuulka ilaahay uba sheego taasi way noo taalla waana ta aan masalada soo sheegnay ama umuurahan ruuxa muxrimka iyo waxa kuba tacalluqsanay oo wax dambeeya xadiidkan ibnu cumarna hal la gooyaa kuba sugnayda laakiin xadiid ibnu cabaas iyo ruuxu hadduu waayo labada kabood labadii khufaba xidho iyadoo goyn aan lagaba aamusay ayaa xadiidka ibnu cabaas iya kuba sugnayd waana wuxuu inoo dambeeya haddii aan la idhaaha laakiin jamaahiirulculamaa waxay iyagu kuba tagaan xadiidkeennan qeyd kale ayay kaa kale mutlaqaa kuba qaydaanoo haddii uu laba khuf waayo mee labadii kabood waayo oo ama kaba dhaadheer iyo ama waxyaalahaas uu gashan yahay iyo akhfaaf oo kale inuu halkaa ku goynayo aimada qaarkoodna iskuma xambaaraan laakiin bal taasi waa masalo insha allahu tacaala inoo dambayso ama dee aad sii daalacan kartaan imanka xadiidku wixii inoo faa'iideynayay waataan aragnay waana inta badan fawaa'idiisna oo wax dambeeya wallahu subxana wa tacaala aclaa aclam